asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo idaacadda dalse qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya warsheer dhowaanahan baahinu muddo ah oo sanadii bar ka socday deegaanka burdi reyta ayaa lasoo gabagabay iyadoo halkaasina laga soo saaray qodobo la isku afgartay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa kordhiyey sii joogista ciidamada cadmise ee gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxa uu xariga uu ka jaray garoonka diyaaradaha degmada balanballe ee gobolka galgaduuga akhbaaraadka dibaddana waxaa ku dhegaysan doontaan iiraan ayaa sheegtay inay bilaabi doonto dhowlatus militari oo ay ku sheegayso diyaargarowga weerar ay ku qaado israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen qodobadii wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada warkaa dhammaystiran shirkii nabadayntaha abuurka direed oo muddo sanadayn ka badana ka socday ayaa lasoo gebagabeeyay iyadoo heshiis laga gaara islamarkaana qodobo xasaasiya laga soo saaray sida warkanu ku faahfaahinayo ow kardayax
sanad iyo saddex bilood kadib waxaa halkan oo ah burka darin lagu soo gebagabeeyey colaadii raagtay ee muddada dheer dhex tiilay beelo walaalo ah oo halkan ka soo wada jeeda burka darin waxaa ka socday dadaaladii heshiisiineed oo labada beel lagu heshiisiinayey waxaana markaasi garwadeen ka ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar imaamka beesha mudulood iyo ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle ugaaska beesha mudulood halkan waxaa lagu qaatay go'aan nabadeed waxaana gebi ahaanba meesha looga saaray madmadowgii colaadda waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro caado dhaqameed ah oo beelaha halkan dega ay si gaar u leeyihiin sumal iyo sumayn ayaa lagu gowracay oo muujinaysa in dhammaan la suuliyey colaaddii halkan ka jirtay guddoomiyaha guddiga dib heshiisiinta nabadoon cali jeesto ayaa ugu horrayn ka hadlay herarkii kala duwanaa ee ay soo mareen dadaalada nabadda ee maanta la soo gebagabeeyey
annagoo walaala oo muslimiin ah oo xaajaadkii naga dhacay xallinayna oo gebagebadii cabdalle caroone iyo maxamed muuse gogosha u tiil somalkeedii iyo sumaynteedii joogna ilaaha nagu soo kulmiyey oo aan addoommankiisi nahay ayaan mahad dhammaanteed u celinaynaa gogoshaanu waxay furreed hal sanno iyo saddex bilood kuma furrayn colli iyo colaadgaara laakiin waxyaabaha u dhexeeya dadkan oo fara badnay awgeed ayaa maalinba geed laga soo fujiyey waxaan leennahay intii ka shaqaysay nabadoonnada barbaarta haweenka dhammaantiin waxaan leennaha waa ku mahadsan tihiin waad og tihiin burka dirimeed wakhtiga uu qaatay gogasha taallo welina ay noo sii dhiman tahay marka nabaddu ma fududa laakiin colaaddu waa fududdahay marka nabadda la helay wakhtiga lagu bixiyey waxdheefka badan lagu bixiye inaan la dayicin ee laga wada faa'iidaysto ayaa muhiima qaar ka mida odayaasha labada dhinac ayaa iyaguna hadlay intii arrintan oo haddee la kula colaadan maxamed muuse cabdalla caroole ka shaqaysay ajir allah ka siiyo intii ku dembaawdana allah ka cafiyo oo dhibka shaqaysan waxaan ballan qaadaynaa maxamed muuse inuu nabad rabo waxuu ballan qaadaa maxamed muuse inuu nabad rabo dirisnimo rabo walaalnimo rabo waxaa la rabaa warkaad tiraaho ilaahay dartiisa in loo yiraa
dadka dham dhammaantiis waa walaalo waana muslim dhibaatada inay iska dhaafaan oy ogaadaan walaalnimada iyo wehesha inay yihiin nabad inay yihiin qof kasta ee guri raayo haysata qof kasta ee xoolo raayo haysata qof kasta ee caafimaadka saqabta haddaan nabadu jirin tubaha in la mara waa laga cabsanaa guriga in la seexdo waa laga cabsanaa xoolaha mihii anfacaysa in la geeyana waa laga cabsanaa waxaan rabaa inaad aad ka tanasushaan wixii aad soo marteen inaad aaddaan meesha wanaaggu ku jiro adduunyaduna ku jirto aakhiraduna ku jirto cabdilla caruurey maxamed muusow iscafiya iscafiya iscafiya si walaalnimaana u dhaqma ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle ayaa faahfaahiyey muhiimadda nabadda ay u leedahay bulshada gobolka shabeellaha dhexe labada beelood ee aqbalay inay maanta halkan ku soo gebagabeeyaanna waa u mahad celinaynaa akhyaaraha hore idinla hadashay culamaa idinla hadashay dad kala duunaa idinla hadlay idinkuna waa waansantiino hadal uma baahnidiin madaxda qar- dhaqanka u weyn iyo madaxda siyaasada u weyn waa noo dhiman yihiin oo shirkay noo soo xiri doonaan akhyaaraha marka qof walba waa waa waansan tahay meeshaan galabta waxaa lagu bireeyey laba idaa labada idaana waa la yaqaanaa ho laba ujeedday leeyihiin midna waa axdi oo waa maxaa la dhihi jiray qofkii ka booda inuu qabto midda kalena waa duco oo waa lagu ducaysanaa imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar ayaa sheegay in muhiim ay tahay bulshada gobolka shabeellaha dhexe in ay ka gudubto colaadaha soo noqnoqday oo ay u gudubto bog kale oo muujinaya horumar iyo isu tanaasul waxa intaas wakhti loogu bixihaayey oo xoolo loogu bixihaayey waa walaalnimadaad ulatay nabadda aad rasirtay inaad adkaysatiin Een, mararka qaarna ninma inta baxa daalumba aad dadkii oo nabad ah wax soo jira asaala leeyahay heer hebel heer hebelna ninkaas iyo xoola siiyeen oo qoro siiyeen iyo oo- oo tala siiyeen soo dil heer hebel ma dhihin markaas kadibuu haddana heer hebel dhaga sababuu heer hebel ku noqdana ma naqaan lambada nabadoodna warka hore waa maqlaynay
madaxweynaha maamulka galmudug ayaa xariga ka jaray garoonka diyaaradaha ee dhawaantan laga hirgelay degmada balanballe ee gobolka galgaduud madaxweyne axmed kaariye qoorqoor ay weeliyeen qaar ka mid a xubnaha goliisa wasiirada xildhibaanada maamulka galmudug iyo weliba mas-uuliyiinta degmada iyo ka gobolka ayaa tegay halkaasi si ay xariga uga jaraan wuxuuna madaxweynuhu kula dardaarmay dadka deegaanku inay ilaashadaan garoonka waxaana sidoo kale uu sheegay in dadka reer galmudug ay ku tashadaan aysan wa- dad kale iyagu dibadaha iyo weliba beesha caalamka aan wax ka suugin islamarkaana dadka gobolka iyo guud ahaan reer galmudug aayahooda ay ka tashadaan islamarkaana iyagu isku tashi ay sameeyeen si loo horumariyo galmudug waa kan axmed kaariye qoorqoor oo arrimahaasi ka hadlaya maantay mudanayaal iyo marweyn sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galno oo aan farkaan ku furno aeroboor aeroboorka degmada balanballe oon dhihi karno wuxuu ka duwan yahay aeroboor kasta oo laga furo meel ka mida soomaaliya aada iyo aad baan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo jaaliyadda ama bulshada reer balanbal inta dibadda jirta jaaliyaha dibadda jira iyo kuwa joogaba sida ay isku tashiga wax ugu qabsadeen u soo istaageen aeroboorkan halbowlaha ah ee degmada taariikhiga ah ee geyiga soomaaliya laga yaqaano ugu dhismi lahaa ay isugu taageen iyo meelo kaloo badanba waxaan leeyahay bulshadaasi waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin meela joogtaanba runtii waxaan anagu samaysan karno inaan cid u hoos tagno sax maaha dadka reer galmudug dhammaan waa ku bogaadinayaa waan uga mahad celinaynaa eh, isku tashiga iyo deeqda iyo inay dad dalkooda u huraan hantidooda ku dhistaan gaar ahaanna sidaan hore u sheegay reer balanbal waxay noo leeyihiin inay isku tashi badan sameeyeen taariikh gaar ah galmudugna uleeyihin soomaalina uleeyihin maxaa yeelay degmadana waxay tahay degmo markii la soo qaado qof kastoo soomaaliya xasuusanayo taariikh hore oo lama ilaawaan ah marka taas waxaan leenahay reer balanbal iyo intii gacan geysta waa mahadsan tihiin waxaan rabaa halkan inaan ka xuso dowladdu horena gacan bay uga geysatay haddana way ka geysanaysaa inta uga adantiya yidhahdo waxaan rabnaa sidii ugaasku u sheegay eeraboorkan wuxuu uga duwan yahay eerabooro badan wuxuu ku adeegi doonaa dad kala duwan deegaano kala duwan oo uu seef u samayn doonaa sida la sheegay waxaan si gaara xusaynaa walaalaha ka socda ee dowlad deegaanka ee soomaalida etoobiya walaalaheena ah waxaan leenahay soo dhowaada waa eeraboorkiinii waa deegaankiinii waa idiin furan yahay waa idinkaga dhow yahay aerobooro badane waa waa idinla mid kuwakaas kuwaasoo idinla mid yahay waa kuwaasoo idin soo dhowaada isticmaala oo ku soo dhowaada runtii sidaasaa ka mid a waxyaalaha uu kaga duwan yahay erbaro badan waxaan leenahay nabaddu waa fiican tahay hadda waana la sii xoojinayaa waxaana noo jooga inta deegaanada kala duwan hadday tahay dhinaca dowlad deegaanka hadday tahay dhinaca galmudugba ee hadday tahay soomaalida kale dariska mandhaba hadday hadday tahayba waxaan leenahay ikhyaar duubab oo u horeeyo ugaaskeena sharafta badan ee fadhiya oo aan ugaas meel fadhiya ahayn ugaas nabadda u taagan ah oo rajaynayno meelay wax ka jiraan in la daaweedi la yidhahdo
madaxweynaha maamulka galmudug axmed xariiq qorqor ayuu kaasi ah oo maanta ka hadlayay xafladda xariig jarka garoonka diyaaradaha baaniraahda garoonka diyaaradaha ee degmada balanbale ee gobolka galgaduud golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa muddo kordhin u sameeyay howlgalka admis ee midooda afrika ee soomaaliya golaha ammaanka ayaa isku raacay kadib markii diseembar labada kun afar iyo labaatanka loogu daray inay sii joogaan ciidanka midooda afrika ee admis howlgalkooda si loo hubiyo ayuu yihayd golaha ammaanka kabixitaanka muddadaasi ciidanka midooda afrika ay ka baxayaan gudaha dalka soomaaliya iyadoo howlgalkan uu ku eegyahay diseembarta ay qorsheeyeen golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa la filayaa janaayo kowdii daahin ciidan cusub oo ka socda midooda afrika islamarkaana laga bedelay magaca admise ay yimaadaan gudaha dalka soomaaliya taasoo dowladda dalka masar ee qeyb ay ka noqon doonto iyadoo hore u ballanqaaday wadamada kenya iyo jabuuti inkastoo etoobiya meesha laga saari doono laakiin wadamada kale ilaa hadda aan la sheegin ayaa iyagu codsiyahoo laga sugayaa inay ka qayb qaataan howlaha nabad ilaalinta weliba howlgallada midooda afrika ee gudaha dalka soomaaliya inkastoo diseembar ay tahay gabagabada xilliga midooda afrika anirada golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu ugu daray muddo kordhinta ciidanka admis ee midooda afrika howlgalkeeda gudaha dalka soomaaliya guud ahaana warka habeennimo idaacadda lasono nageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talelxil